warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta oo sheegay in ardaydii sameeyey k c b e-da ay dhammaan u gudbeen dugsiyada sare ee dalka faahfaahayn ka soo baxaysa dil ka dhacay magaalada jowhar iyo madaxweynaha hirshabeelle oo ka warbixiyey burburka soo gaaray cisbitaalka baladweyn ee hiiraan kulan waacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taarikhdu waa labaatan iyo sagaalka bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo labada intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan idinkuga hayna warka saaka kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka george magoha ayaa shaaciyey in dhammaan ardayda u fadhiistay imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe ee dalka ay markaasi u gudbi doonaan dugsiyada sare wuxuu wasiirka hoosta ka hariiqay in dhammaan ardayda ay markaasi u khalmaan inay ku biiraan fasalka koowaad ee dugsiyada sare ee dalka wuxuu ku celceliyey in fursadan ay ka faa-iideysanayaan xitaa ardaydii lagu helay khaladaada dhanka imtixaanka ah oo aan maadooyinka qaar natiijo wanaagsan kasoo hooyin rofeor magoha ayaa intaasi ku daray in wasaaradda tacliinta ee dalka ay dejisay tallaabooyin lagu xaqiijinayo in ardayda dhameeyey dugsiyada hoose dhexe ee boqolkiiba boqol u gudbaan dugsiyada sare waxa uu macalimiinta iyo waalidiintaba uga mahad celiyey inay si dhow u wada shaqeeyeen oo imtixaanka shahaadiga uu qabsoomay xitaa iyadoo cudurka covid nineteen uu carqaladeeyey jadwal waa jadwal sanadeedka xarumaha waxbarashada ee wadanka ardayda u fadhiistay imtixaanka k c b e da ee sana dugsiyeedkii labada kun labaatan iyo kowdii oo shalay la shaaciyey ayaa markaasi ee aqlabyadooda soo hoyeeya ee buundooyin u dhexeeya laba boqol ilaa iyo laba boqol sagaashan iyo sagaal wasiirka wasaaradda waxbarashada ee kenya rofeor george magoha ayaa sheegay in tiradan ay u dhiganta boqolkiiba afartan iyo toddobo waxa uu xusay in ardayda helay buundooyinka u dhexeeya saddex boqol ilaa iyo saddex boqol sagaashan iyo sagaal ay tiradoodu tahay boqolkiiba labaatan iyo shan sidoo kale keliya boqolkiiba eber dhibic sagaal ayaa helay buundooyin ka sarreeya afar boqol halka inta soo ee markaasi hoysay natiijo ka hooseysa boqol ay yihiin boqolkiiba eber dhibic hal dhanka kale toban iyo afar arday ah waa toban iyo afartii ugu horeeyey ee ardayda ee dhanka buundooyinka lix ka mid ah waxay ahaayeen hablo ardayda gabdhaha ee sameeyey imtixaanka k c b e da ayaa wiilasha kaga fiicnaa maadooyinka luuqadaha ee ingiriiska iyo sawaaxiliga waxaa imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe ee dalka ee sanadkii labada kun labaatan iyo kowdii u fadhiistay arday dhan hal milyan laba boqol toban iyo afar kun soddon iyo kow guud ahaan wadanka ilaa iyo sagaal kun oo arday ah oo kasoo jeeda qoysaska danta yar ayaa ka faa-iideysan doona deeqda waxbarasho ee elimo oo markaasi oo ka kaafin doonta tacliinta dugsiyada sare
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
nin hubaysan oo la sheegay in uu ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda ayaa wiil markaasi afar iyo toban sano jir ahaa waxa uu ku dilay bartamaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la dilay wiilka la dilay aanahde oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekh cismaan xandow ayaa markaasi goobjoogayaal waxaay sheegeen in sababta loo dilay wiilka yar ay ahayd in markaasi laga dhacay moobeel uu watay iyadoo uu markaasi baxsaday ninkii dilka geystayna gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo ciidamo uu watay ayaa tegay halka dilka uu ka dhacay balse maysan ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan ninka dilka geystay allaha u naxariistay wiilka yar ee cabdiraxmaan sheikha ee laguna dilay magaalada jowhar ayaa ka mid ahaa ardayda wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee sheekh xasan baarsane waxaana lagu wadaa in maanta lagu aasay isla magaalada jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa kormeer ku tegay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyn oo burbur xoogan uu kasoo gaaray weerar halkaasi lala eegtay madaxweynaha oo kormeerka ay ku weheliyeen gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa mid mid markaasi u kormeeray qeybaha kala duwan ee cisbitaalka oo burbursan dhammaanna ay baaba-een wixii qalab ah iyo dawe ee cisbitaalka yaalay madaxweynaha ayaa sidoo kale soo indheindheeyey goobaha ganacsi ee ku burburay qaraxyadii lagu bartilmaameedsaday cisbitaal sarkaalka guud ee magaalada beledweyn madaxweynaha oo markaasi ka warbixiyey burburka halkaasi soo gaaray iyo sidoo kale caawinaada loo baahan yahay ayaa dowlada federaalka jaaliyadaha hirshabeelle iyo bulshada soomaaliyeedba ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dib u howlgelinta cisbitaalka guud ee gobolka markaasi ee anaahda ee gobolka oo burburay sidoo kalena aanan laga bixin wax daawo caafimaada xilligan
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun xaqiiqdii isbitaalkii gobolka hiiraan amba guud ahaan gobollada ku teedsan ugu weyna ee aan dhex joognaa dad aad u badan ayaa qaarna ku dhintay qaarna ku dhaawacmay xaqiiqdii loogama sheekay karo culayska meesha yaallo qofaan indheheeda ku arkin dadkii dhaawaca ahay ee qaraxii hore ku dhaawacmay qaarkood halkaanay ku dhim- ku dhinteen sida agaasimo agaasimoba hadda uu sheegayna dadkii shaqaalahayna qaaraa ku dhaawacmay bukaankiina qaaraa ku dhaawacmay ee naf badan ayaa lagu waayay runtii meeshaan wax badanna way dhaawacmeen intay dhaawacanta alla caafiyaan leenahay intay dhintaan allah u naxariisto xaqiiqdii waxaa aad iyo aad looga calool xumoonayaa isbitaalka dhibaatada ka muuqato waa isbitaalka ugu weynaa gobolkan ee degmo walba ee gobolka maaragtaya ka kooban yahay iyo gobollada kaleo ku teedsan loo soo aadi jiray ee caafimaad maantana meel bannaanan joognaa qaybihii kala duwnaay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way bannaan tahay roobkaa ku da'aya maanta wixii qalabku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobkaa ku da'ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meesha waxaad leedahay ee meeshaanu waxaa ka dhacay wax maaragtay qiyaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummaddaha ka qabtaan leenahay ee waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwnaay intuba maanta waa bannaan yihiin dhul bannaan ayaan dhex taagannahay qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacanna ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay ee lagu dabiibi jiray intaba meeshu way bannaan tahay waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdega la soo gaaraan leenahay haddii ilaahay raalli ka noqdo ee guud ahaanna cid kastee kaalmay karto isbitaalkan dhibaatada ka muuqata wax nagala qaban kartana waxaan leenahay wayda soo dhowaynaynaa annaguna diyaar waxaan u nahay wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayno hawsha siday u qabsoomi laheedaan diyaar u nahay gaar ahaan ummadda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa hadday jaaliyadaha tahay iyo hadday tahay dadka ilaahay wax siiyo muxsiniinta si deg dega isbitaalkan in wax loola soo gaaro annaguna haddii ilaahay yidhaahdo maamulka haddaan nahay gacanaha ma laaba doonno wax alla waxaan awoodno waa qaban doonnaa laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer istayda ma ahan waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaataan anagu maaragtay maanta xalli karno ma ahana cid weliba wax ka qaban karto waxaan leenahay isbitaalkii gobolka hiiraan guud ahaan waa baaba'yey meel bannaanan joognaahi cid kastee wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leehay ee hadba sida u jabtaa uun loo hitiyaahi qaybtaan uun ka bilaabi karnaa ka bilaabaynaa maanta isbitaalka u weynay hal qof meel hal sariirna ma taallo hal qofoo bukaana meel maanta dhiigjoojin loogu sameyno male guud ahaan waa baaba'ay dhulka uu la mid yahay sidaan isu kaasha lahayn annaguna waa iskaashanaynaa cid kastee wax ka qaban kartana oo wax uun ku darsan kartana waa kuu sidaqa jaariyaahi meeshaan dhibaataa taale wixii aad maaragtay ku darsan karta ku darsaan leehay annaguna insha allah agaasimo waa iskaashaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacdana waxaan leenahay ilaahay ma aragtay si fudud ee xal degdeg ha ugu keenaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa culeyska in fudeed uu noogu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye khorkhoor ayaa sheegay in la diyaariyey ciidamo ka tirsan booliiska galmudug kuwaasi oo dhammaan la geenaya degmooyinka maamulkaas qorqoor oo ka hadlay munaasabad tababar lagu soo xirayey ciidamo ka tirsan booliiska galmudug ayaa sheegay in ciidamadan loogu talagalay sugidda amniga deegaanada galmudug islamarkaana ay markaasi diyaariyeen xaquuqdoodii iyo qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen waxauu hadalkiisa intaasi ku daray in dhammaan ciidamada booliiska galmudug looga baahan yahay inay ka hortagaan weerarada iyo falalka amni darre ay geystaan ururka al-shabaab islamarkaana goobaha ay ku sugan yihiin ay markaasi ugu tagaan saraakiishooda madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo dhiiggiisa ruushka valadimir putin ayaa la filayaa inay maantay wada hadal yeeshaan waxaa sida tan ku waramaysa wakaalada waa wakaalada wararka ee ruushka ee taas oo markaasi soo xiganaysa afayeen u hadlay dowladda faransiiska macron ayaa la rajeynayaa inuu putin kala hadla halka uu maraya diyaar garowga ku aadan qarshe waa qorsho la xiriira gargaarka qorshahan ayaa looga gol leeyahay in lagu soo daadgureeyo shacabka ku xaniban magaalada ay weerarada militari ee xukuumadda moscow ay go-doomiyeen ee mariupol ee dalka ukraine